oo degmadan iyo nawaaxigeeda waa dad aad iyo aad abaartay u saamaysay waa dad aad iyo aad u jilicsan waa dad aad iyo aad maaragtay gargaar ugu baahan dadkaas waa dad shacaba oo maaragtay abaarta ay ku dhufasay oo reer guuraagii xoolihii ka dhammaadeen xaaladooda aad iyo aad bay culus tahay marka n ma jiraan dad u dhintay abaarta saamaysay degmada yeed waa jiraan dad hadda ka hor habeen asbuucii hore gudaha degmada ceel batay anugu xoogaa cudurdaara markii yar sameeyey daboolkii laga cunug ay dhinteen qof dumara oo weyn iyo ilmo yar oo carruura labada inay haraar u dhinteen degmada yeed shacabka bartega oo weliba reer guuraaga labadaas inay haraar ooga dhinteen waa duwaa jirtay toddobaadka hore barnaamijka c o eduna ka baxay gudoomiyaha sacabdirsaaq ayaa raboodkaa si guuda generaala u qaatay aad iyo aad sacab badan oo wiil daranna waa jiraan xanuun badanna waa jiraa baahi badanna waa jirtaa magaalada gudaheeda iyo miyigeedaba aad iyo aad culays badan baa ka jira oo saamayntii abaarta ay ku yeelatay marka gadoomiye n waan ognahay n deegaanada koonfur galbeed abaar ayaa ka jirta xanuunka degmada yeed keliya haysa muxuu yahay degmada yeed waxaa ka jira abaar abaartaasna cudur badan bay keentay xanuun badan bay keentay ilmo fara badan ayaa maaragtay shuban ku dhacay oo aad u eegdaran oo liita waxaa ka jira halkan barnaamij caafimaad weyn kama jiro halkan barnaamij naayadda ay keentay halkan keentay oo barnaamijkeeda gooshka oo emergency ah ayaa halkan ka jiray waxaa ka furnaa halkan barnaamij yar oo caafimaad o t b ba ilmaha yararka iyo hooyada uurkale ama umushaha iyo waxaasaa ka jiray rabood ayay diyaariyeen raboodka toddobaad toddobaad ayuu u baxaa halkaa xarunta marka ilmo aada u liitaa la keenay oo shuban ku dhacay oo baahiya nafaqadarrada badan ku dhacday boqol kiiba boqol maaragtay todobaadyadaan aada u sii faa'iideen ciyaarka yararka shubankaas marka jawaabihiisa waa la celiyey oo xagga xaruntoodi iyo ceelkoodii dhankaas ay u celiyeen iyagoon haddana neeroodigay sii gaarsiinayay gaarsiiyeen waa maqan yahay jawaabtaas kullayna sabala-aan iyo baahi un baana maaragtay arrintaas sababua oon baa jira raashin la-aan baa jira duruuf badan baa halkaa ka jirta guddoomiyii degmada tahay maxaad u qabateen bulshada ku dhibaataysan degmada yeed
guddoomiyii degmada haddaan nahay bulshada anagu waxaan u qabanay waxaa weeye marka koowaad inaan dadka shirinno deegaankii dadka jooga inaan shirinno dhammaanta degmada gudaheedii iyo miyigeedaba dadka jooga inaan shirinno dadkaa shacabka ee marka tabaareysan wixii lagu cawin kara in lagu cawiyo biyadhaan annaga jeefka annaga inaan u samayno meelaha aan waxgaarsiin karna sabarta annaga jeeta inaan waxgaarsiino dadka ganacsatada gacanta wax ku haya inay maaragtay dadka kale ay u gargaaraan dadka reer guraaga ee soo daatay ee waxba haysanin in maaragtay la cawiyo oo wixii laga cawin karo laga cawiyo oo maaragtay habeenka hore iyo habeenka labaad iyo dadkaas wax loo qabto intii sababta annaga intaas ahayd marka koowaad nabadgelyada marka labaad caafimaadkooda inaan kontaroolno oo dhex soconno iyo dhintaa aan xabaalno iyo xanuunsanno meesha caafimaad ugu dhawaan kula oranno anagu inta naga xilsaaran inaas ahayd barnaamij dawlada oo fan oo miisaaniyad nala diinayna ma hayno wax dawlada aan ku xidhanahay sababtaliga maba jirto mid kale oo aan la kaashan karno oo hadda aan khayradhaan ka ahayna dema jirto khayradhaantana way baxday mar labaad iyo mar saddexaadna waan ku celinaynaa ilowlaa ay dad iska jiraan meelaha ka hadla baydhabo nawaaxigeeda oo xilal iyo waxaas ka sheeganhayo waxba aan ka jirin oo burbugaanta meelahaas ka sheeganayo guryaha iyad baan nahay iyo waxsaas odhanhayo annagu si dhabaan dadkii maarta udhex joognaa dadku wuxuu yahay baan ognahay dadka anagu annagaa ka xilsaaran nabadgeeyadan gacan ku haynaa midka dhinteen aan xabaalaynaa midka liiteen in daran baan nafaqaynaynaa shacabka ayaan isu kaalmaynaa oo ayaga maarata kii xoogaa haysta ka kalaan wax uga gaadnaa anagu dadaalka ayaan ku jirnaa intaas ayaan kari karnaa guddoomiye ma jiraan dad ka soo barkacay deegaanada ay hoostagaan yeed oo soo gaaray degmadaasi dad fara badan oo miyii ka soo barakacay magaalada ka soo barakacay ayaa noo imaaday oo halkan ku sugan oo sawirkoodii iyo waxoodii iyo qorshayaalkoodao dhan ba aan soo qaaxaynay dad shacab oo fara badan oo abaarta ku dhufatay oo nawaaxiga rag buurre iyo meesha qudhacdaweyniyo ka soo qaxay oo shacab oo fara badan waa joogaan waxaa kale shacabka reer guraaga ahaa oo xoolihii halkaa iyo gudaha etoobiya ay ka aadeen oo xoole aan haysanin waxay haysteen ka dhammaadeen oo soo barakacayna waa dul doogan yahay magaalada afarta koona magaalada waxaa weeye shacabkaas oo miyii magaalo kasoo qaxay ayaa dul fadhiya ayadaas oo dalka ay dooyada loo kilkay noo imaadeen way waan way sawirteen oo way arkeen barnaamijka i c f aan ku sheegahayana waxaa weeye xoolihii dhammaaday dadkii reer guuraaga ahaa kuwii tulooyinka ka soo qaxay waxaas oo dhan oo aan kala habaynay oo degahay oo kareetadooda wato oo carruurihii gacmaha ku watay dhammaantood oo dhan waan sinay qushahoodii oo waa la arkay oo way qaateen dadkaas marka dadkii sii joogay dad ka badan ayaa dul fadhiyeen dadka ku nool degma degmada yeeda maxay yihiin xoolo dhaqato iyo beereley labadba waa leeyihiin laakiin madooratiga waa xoolo dhaqato waa xooluhu dadka ku tirsanaa boqolkii toddobaatan iyo shan ama sideetan bamaando oo xoolaheeda ku tirsanaa boqolkii labaatan baa beereley ahaa dadka soo barakacay waxay u badan yihiin reer guuraabay u badan yihiin boqolkii toddoba labaatan iyo shan waa xoolaleedeed guraa oo xoolihii waxaana ka dhamaadeen waxaana ka fogaadeen oo halkaa ay gudaha tookiya ka aadeen marka dadku dadka soo dabakacay labadaa qaybood ayuu u kala badan yihi uu u kala baxayaa beeraleyna waa ku jiraan meesha laakiin loo badan yahay waa dadka reer guuraayaha weeye ee xoolaha dhaqanta waan gartay quushihiina ka maamul ahaantiina muxuu yahay annagu ka maamul ahaanta annaga qayradhaanan baa nala siman wax kaloon qaban karna mala wixii aan qaban karnay waa kuu sheegay inaan shacabka dhexdiisa si mutadawacnimo ugu shaqayno oo kii waxaysa ka kale weli gargaar aan dhaqno oo kii aan biyo ugaarsiin karna aan ugaarsiino oo miyiga kiina lagu sheegay aan ee meel baadiyaa ku dhacaa ruuxa waayeelka iyo ilmaha carruurta aan gaari u dirno oo soo qaadno oo aan xanaanayno annagu intaasaa nala siman wixii kale oon kari karno waa qayradhaan qayradhaanta annagana waxaa weeye waan ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad kuwana dhegeysanaya iyo hay-adaha samafalka iyo deerbixiyaasha iyo kuwa waxaa weeye dawladda barnaamijka dawliga intuba iyo kuwa jaalidaha ee dadka dalkan u dhashay intuba waxaa weeye dadkaas walaaladiina tabaalaysan ee halkaa ku dhamaanaya waa laga bixi doonaa abaartan ninkii nool odaaluu yidhahda waa laga bixi doonaa oo allah ilaahidii weynaaya waahidahay baa ku dhaartay in ummadiisa abaarna ay marayso aaranna ay marayso abaar badan markii la arkay iyo adayg badanna waxaa ka dambayn doona sabow badan talada weynna allah iskale oo allah weyna waaxido asagay u taallaa addoommada ilaahayna maqlahaya ehelka noo ee walaalaha noo ee baaqaanada iyo qayladhaantaana dhegeysanayaan ha u dhegnuglaagaan oo dadka noolal biyo leh oo baad leh oo caafimaad leh dadka ha la soo gaadhaan intaas ayaan inagu ku talinahay gudoomiye gobolka bokool waxaa ku sugan al-shabaab maamulka degmada wadooyinka soo gala degmada yeeda amnigeeda sidee bay u sugeen waxa weeye kuwaa noolol nagama dhaxayso degmada hadda ka horbatay toban jeer soo weerareen ee webiyaha la dhaceen haweenka iyo carruurta iyo ilmaha safiirka iyo kulli ay baabi'iyeen kuwa waan iska fogeynay boqol kilomitr iyo waxna ka fog bay noo jiraan laakiin jidadkii gobolka boqol waa kala xidhan yahay waxaa weeye annaga iyo hadda xudur waa kala xidhan nahay magaalo magaalada waa qaatan darajayn dhexday ku jiraan laakiin annaga degmi ahaan waa naga fog yihiin waxaa weeye ciidamada annaga ayaa wejiga hore fadhiya ilaa boqol kilomitr ayay hadda noo jiraan nimankaas nabadiidka laakiin bokool hadda way la hareen waajib iyo xudur baa kala go-an annagii waajib baa kala go-an annaga iyo ajardun baa isku furan waxaa weeye tiyalow iyo xudur baa kala furan yaa kala xidhan oo aan kala adeegan karin shacabka meesha meel walba godoon buu ku yahay godoonka annagii baydhabaa kala xidhan oo aan isku safan karin oo waddada meel loo mara malaha dadka waxa weeye marka arrintaas saasay u jirtaan nabadiidkii halkooda ayay ku sugan yihiin caqabadii iyo dhibaatadii ummadda soomaaliyeed ay ku hayeenna waynu u hayaana wayna saamaysay oo haddaan magaalada ka fogeyno kola jeedka waa xihan yihiin ayaga ayaan jeedka gooyey dhowr sanana hadee maxaa weye magaaladu waa goodoon oo dhinacan waa ka xihan tahay marka qorshihiina ciidamada ku sugan degmada yeeda miyahay mid ka howlgali doona waddooyinka xihan waa qorshaay u baahan tahay qorshahaasna waa qorsha isku xir ku imaan kara xilliga hadda dawladda federaalka way shaadhacsan tahay mas-uuliyadeedii oo dhan waxaa weeye kala guur baa lagu jiraa ciidamadii dawladdana waxaa weeye dacaydii misaarka ay qaadan jireen iyo diilkii iyo waxaa weye wax badan baa habsan ka galay isku tashi bay u baahan tahay annagu kolley waxaa weeye annaga ciidamada halkan jooga waa diyaar laakiin ciidamada gobolka oo dhan howlgallada hore isku tashi bay ku imaadeen tashi guud bay ku imaadeen kuwa amisoona nala derka nale ee nala shaqaynaya nala degan kuwa soomaaliyeed iyo shacabka annaga hubaysanba intuba inaan hal qorshaha la qaato oo nimankaan iska tukayo jeedka la furo waa qorshe nasu haya oo noo yaala laakiin duruufaa jira maanta oo duruufahaas waxaan leenahay dawladdan in la dhisa mooyeen oo ciidamadu iskooda lasoo dhamaystira mooyeen hadda maanta isku howlgalka weyn qorshaysnaan leehay laakiin qolo walba waan isku xidhannahay ciidamadu meelay joogaan ba way soog yihiin informationka cadowga way kala qaataan way isku xidhan yihiin xilliga amar u baxana hadee waa isla howlgelaynaayo sidii jirana uga howlgelaynaayo cadow waa ismaarta aan oga wasaarayna sidii hore aan oga wasaari jirna